madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoomiyey shirka maalgelinta howlgalka taageerada midowda afrika ee soomaaliya eusom kaas oo lagaga arrinsanayay garab istaagga amniga iyo xasiloonida soomaaliya madaxweynaha ayaa muujiyey mudnaanta ay leedahay in soomaaliya ay hesho taageero dhaqaale oo joogto ah si loo xaqiijiyo amniga loona dhiso awoodda ciidanka qaranka soomaaliyeed loona sii ambaqaado jidka xasiloonida iyo madax bannaanida dalka shirkan oo ay wadajir usoo qabanqaabiyeen dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda afrika ayaa waxaa kasoo qeyb galay saaxiibada caalamiga ah iyo deeqbixiyayaasha oo xoogga saarayay maalgelinta howlgalka eusom sidoo kale dowladda federaalka iyo bahwadaagta caalamiga ah ayaa soo bandhigay qorshayaasha dhaqaale ee howlgalka iyo sida loo xaqiijin lahaa taageerada dhaqaale ee amniga soomaaliya iyadoo la isla qaatay kabka miisaaniyadeed ee howlgalka taageerada midowda afrika ee soomaaliya eusom